haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana aynu kaga hadlayno doorashooyinka golayaasha deegaanka ee somalilan barnaamijyadan ayuu noo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinayo ismaaciil xuseen fajar ayaa qaybtan aynu kaga hadlaynaa doorka dhallinyaradu ay ka qaadanayso doorashada
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybteennii labaad ee barnaamijyo xidhiidh ah oo aynu kaga hadlaynay doorashooyinka somalilan gaar ahaan aynu si gaara ugu eegayno doorashada maalinta arbacada ah ka qabsoomaysa somalilan qaybteennan labaad ayaynu ku eegaynaa doorka ay dhallinyaradu ka qaadanayso doorashadan inkasta oo afar doorasho oo hore ay somalilan ka soo qabsoomeen ayaa haddana ay dhallinyaradu ahaayeen kuwo ku kooban codbixiyayaal oo keli ah hase ahaatee aan haysan fursad ay ku noqdaan kuwa la dooranayo waxaase arrintaasi meesha ka baxday kadib markii golaha wakiilada ee somalilan ay wax ka beddel ku sameeyeen xeerka doorashooyinka golaha deegaanka kaas oo ay hoos u dhigeen da'da loo ogol yahay inay isu soo taagi karaan doorashada golaha deegaanka waxaana xeerka doorashadu hore u tilmaamayey in xubinta isu soo sharaxaysa doorashada golaha deegaanku da-deedu aanay ka yaraanin ilaa shan iyo soddon jir hase ahaatee iminka waxaa qodobkaas loo bedelay in la ogol yahay wixii ka weyn ilaa shan iyo labaatan jir taasi waxay fursad siisay in boqolaal dhallinyaro ahi ay u hanqaltaagaan dhinaca siyaasadda siddeed boqol iyo shan iyo labaatan murashax oo da-doodu shan iyo soddon jir ka hooseyso ayaa doorashadan golaha deegaanka ka qaybgelaya waxayna ka mid yihiin laba kun saddex boqol iyo sideed iyo lixdan murashax oo u tartamaya saddex boqol iyo saddex iyo konton kursi dhalinyarada markaynu idhaahno dunida qaarba siba u yaqaanaan moogtahay qaar dunida meelaha looga yaqaana wixii labaatan jir ka yar wixii sideetan jir ka yar innagase waxaan u naqaanaa wixii afartan ka yar baan malanayaa dhalinyartan u naqaano maxamed axmed geelle waa afhayeenka guddida doorashooyinka somalilan kolka horta ka qaybgalka doorashada dadka dhalinyarta ah ee aada weliba usii yaryar soddon jir wixii ka yar runtii ayaa aada uga qayb qaata oo inta codaysaaba waxay u badan yihiin dhalinyarta habliyainamaba deedna xeerka waagii hore wuxuu qorayay qofka isu soo sharaxaya deegaanka iyo baarlamankaba in uu da-diisa aanay ka yaraanin shan iyo soddon jir wuxuu dee soomaalida xagga da-da ayaad moodaa in baseelkeedu uu ku jira deedna xeerku saas ugu qornaa laakiin doorkan waxaa cusub in hoos looga dhigay shan iyo soddon jirkii oo layidhi shan iyo labaatan jir un waa inaanu ka yaraanin kolka taas waxay soo kordhisay runtii siddeed boqol iyo shan iyo labaatan murashax oo da-dooda ay ka yar tahay shan iyo soddon guud ahaan marka tirada guud loo eego waa boqolkiiba lix iyo soddon iyo iyo dhibic shan boqolkiiba lix iyo soddon iyo badh ayaa kay da-dooda ka yar tahay afar iyo soddon jir kolka waxaa rajeynaya waliba inay hoos maaragtay ay uga sii degto dhalinyartuna ay soo badato siciid maxamed axmed oo ah agaasimaha dallad ay ku bahoobeen ururada dhallinyarada ee somalilan oo lagu magacaabo soonyo ayaa isagu sheegaya in doorashadani ay tahay tii ay dhallinyarada ugu badani ka qayb qaateen runtii doorkani waa doorkii dhallinyaradu ay ku lahayd gacanta ugu ballaadhan ama kaalinta ugu weyn doorashooyinka somalilan gaar ahaan doorashooyin golaha deegaanka tusaale ahaan golihii deegaankaee laba kun iyo laba aynu dooranay dhallinyaradu waxay ka ahayeenuun codayayaal laakiin looma codaynin hadda dhalinyarada somalilan waa markii u horreysay ee loo codeeyo ee ay ka qayb galaan ee musharaxiin noqdaan oo aan filayno in badan oo iyaga ka midna insha allah inay soo baxdo oo ay goliyaasha deegaanka jamhuuriyadda somalilan ay ka qayb galaan haddiiba ay dhallinyaradu helaan fursad hogaamineed oo ay xubin kaga noqdaan miisaska looga arriminayo degmooyinkooda waxaa jira filashooyin wacan oo laga qabo runtii waxa ugu badani keenaya waa firfircooni inay goliyaashii deegaanku noqdaan qaar kuwa iminka ka dhaqdhaqaaq badan oo aada iyo aada runtii u firfircoon laakiin waxaan u malaynayaa dhallinyarada iminku inay heli doonaan taa lafteeda inay kaga firfircoonaan doonaan oo ajendayaasha horumarineed ee xisbiyadooda iyo ururadooda ayaan u malaynayaa inay kaga firfircoonaan doonaan inay ku matelaan golayaasha deegaanka waana siday tahy siyaasaddu runtii inay u shaqaysa ee ku wanaagsan ee wada xisaabtanka iyo maxaale shaqo wanaagu uu ku imanayo xisbiyada taynu samaysanayna waa inay siyaasaddu noqoto mid si nabdoon afkaaro loo tartansiiyo oo dabeedna afkaarahaasi ay kasoo baxaan waxqabad ay bulshadu ka faa'iidaysato waxaase jirta in lix iyo soddon boqolkiiba ay dhallinyaradu ka yihiin murashaxiinta ka qaybgelaya doorashada golaha deegaanka intooda tartamaysa badankoodu ama intooda ugu badanayba wax shaqo ah ma hayaan waxay u ordayaan inay xubin ka noqdaan gole deegaan oo aan mushahar lahayn marka laga reebo gunno kooban aadan xaaji cali oo madax ka ah dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee somalilan ayaa isbarbardhig ku samaynaya qaabka ay u howlgalaan golayaasha deegaanka qaar ka mida magaalooyinka dibaddu iyo golayaasha deegaanka ee la filayo in somalilan laga doorto inay golayaasha deegaanka soo galaanna way fiicantahy oo dad badan oo dhallinyaro energy leh oo magaranaysa wax qabanaya oo weliba dadka wanaagsan ee doonaya inay dadkooda xu qabtaan inay soo galaan way fiicantahay inkastoo runtan kuu sheegayaaye adduunyada kale markaad meelo badan eegto distriga ama consulska waxa soo gala dad khibrad leh oo iyagu aan baahnayn dee qorshihii magaalada iyo oo qofku ama waa khabiir ama waa macalin ama waa dhakhtar ama waa qof kale oo bulshada ku jira oo laakiin bartime waqti waqtigiisa ka mid un ku bixiya horumarkii magaalada ama tuulada ama degmaduu degan yahay oo iminka waxaa laga baqayaa haddii dad badan oo bilaa camal yimaadaan oo markooda hore oo baahi dhaqaale haysay inay mu- mushkilad weyn oo tii hore laga cabanaya ay timaado oo runtii taa laftigeedu meesha waa mid taallo oo waayo qofkii haddaanu dhaqaale ku filan lahayn oo aanun biilkiisa iyo noloshii maalmeedkiisa haysan waxa hubaala inuu u daadegi doono duruuqdan corruptionka ama dariiqooyinkan corruptionka inkastoy taasi jirto haddana dhalinyarta in la dhiirigeliyo kuwa wanaagsani soo galaan ee doonaya inay dalkooda xu qabtaan caqabadna way kala hor imanayaan waayo already imika caqabada ay waajiyeen waxaa ka mid a dee dhalinyar isu codaynayso badani ma muuqato because waxa weeye qof waliba imika inagan nidhi deegaankii reeraa loo daadegay jilib baa loo codaynaya marka qofku ma inuu ka helo dhulkaa uu ka yimi mooyaane culturekii iyo dhaqankii baa caqabad ku ah in dhalinyarta isu codayso siciid maxamed axmed ayaa isagu leh dhallinyarada shaqada wanaagsan haysata weli caqabad ayaa ka hortaagan inay golayaasha deegaanka isu soo sharrixi karaan wuxuuna fursadda iminka dhallinyaradu haysato ku macneeyey in ay tahay mid si aada ugu danaynaysa oo keliya inta aan shaqada haysan qofku marka uu doonayo inuu issharaxo waxa weeyaan siyaasad buu gelaya markaa shaqada uu markaa hayo waa inuu iska casilo waana dogtay runtii oo dhallinyarada maadaama maanta shaqa la-aantiina ay aada u baahsan tahay qofka dhallinyarada ee usoo bereeraya inuu shaqa la-aan uu galo dabeetana uu siyaasadii galo oo uu shaqadiisii iska casila runtii waa arrin adag markaad eegto duruufaha maanta dee runtii ay dhallinyaradu ku sugan yihiin taasi waa mid ka mid a caqabadaha runtii waa marka labaadee golayaasha deegaanka runtii marka laga tago qeybta fulinta xogeyaha guud oo isaga runtii fulin oo shaqaalaha oo aan la dooran iyo maayarkii maayar ku-xigeenka oo gunadooda iyo mushaharkooga ay cayimaan golayaasha deegaanku marka laga reebo xubnaha kale ee deegaanku wax mushahara oo ay qaataan oo xeerka ku xusan oo sharcii ma jirto taasina waxaa laga yaabaa midda mid ka mid ah waxyaabaha werwargelinay qofka dhallinyarada ah ee shaqeeya inay ka mid tahay oo uu hadhow uu ka fikiro in ay ay uu waayo meel uu kasoo galo dekhli uu ku kabo nolol maalmeedkiisa si ay uga badbaado dee hantidii kale ee dadweynaha uu hayay shaqadiisina ay u wanaagsanaato oo uu noqdo qof u dhiiriga dhiiri gashan oo maxaa la dhaha motivation haysta dhallinyarada tartamaysa ayay soo food saaraan duruufo dhaqaale oo aanay kula tartami karin xubno ka jeebado waaweyn waxaa taas u sii weheliya iyada oo wejigan cusub ee ay galeen ku khasbayso in ay dib ugu noqdaan reerahooda si ay u soo xodxotaan oo ay uga helaan taageero waxaase dad badani niyadda ku hayaan in tirada badan ee dhallinyarada ah ee isa soo sharaxday sanadkan golayaasha deegaanku inay muujinayso sida dhallinyarada ugu heelan yihiin in ay uga qayb qaataan miisaska lagu go'aaminayo siyaasadaha saameynaya noloshooda halkii ay noqon lahaayeen kuwo lagu fuliyo oo keliya inkasta oo aan waxba arkayn haddana maxamed cabdi wabax wuxuu si weyn u dareemayaa dayac ka muuqda waddooyinka iyo adeegyadii bulshada ee loogu talagalay inay golayaasha deegaanku qabtaan wuxuuna dadka codkooda dhiibanaya leeyahay somalilan waxaa la rabaa inay saddex xisbi soo baxaan saddexdaa xisbi marka ay doorashada madaxweynaha ay u tartamaan marka waxa weeyaan afarta xisbi oo hadhaa inay xanaaqayaan laabudda laakiin waxaan leeyahay bulshada reer somalilan midh baan leeyahay nin jeclaysi iyo xisbi qabiilah midna ha ku codaynina waxaad ku codaysaan ninkii dantiinna iyo dalkiinna wax u qabanaya waad aragteen magaalooyinkeenna magaalada hargeysa wadooyin ma leh biyo ma laha maxaan ku idhaahdaa laydhku korontadu bareefadadaa ku badan nin aad guri u dhistaan gaadhina siisaan kursina ku fadhiistaa dan idin maahae ninkii wax idiin qabanaya doorta qabiilkana ka digtoonaada dhegaystayaal intaa waxaynu kusoo afmeeraynaa qaybteennii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo aynu kaga hadlayno doorashooyinka somalilan gaar ahaan doorashada la filayo in ay ka qabsanto somalilan maalinta arbacada ah qaybta saddexaad waxaynu ku falanqayn doonaa aragtiyo la xidhiidha doorashada iyo saamaynta dhaqaale iyo amni ee ka dhalata